hay-adda maareynta iyo horumarinta dalka ee mayn iyo magaalada muqdisho ku qabatay kulan lagu dowhay doorkareed ingiliisiyoka iyo wadahadaladiyo ka leeg nabadda dalka kulanku wayba ku qayb galay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo qeybo shal duwan ee bulshada oo doodo ku weeldaday nabadda dalka iyo doorka bulshadiyo ka leeyin ujeedada kulanka wayba faahfaahiyay yaxye cali xareeri oo ay guddoomiyaha sare ee hay-adda maareynta iyo horumarinta dalka ee mayn
adeegyo kala duwan aan aan qabanaa haddee tababarada cilmi baarista qiimeynta dabagalka la socodka hay-ado kala duwanna waan la shaqeynaa ujeedka caawa madasha waxaa weeyaan waa doorka dib heshiisiinta iyo wadahadalada ay ku leeyihiin nabadeynta soomaaliya iyo isbedelka qaar ku mid ah xildhibaanada ku qaybgalay kulankiiyo wayba yoona aragtidii ku dhiibbadeena doorkareed ingiliisiyoku wadahadaladiyo ka leeyin nabadeynta dalka wayna bulshada kala dardaarameena ku qaybgalka nabadi iyo sidii laga hormari lahay midda koowaad waxa weeyaan baabulationkii oo batay intooda badanna dowladnimo aanay arkin aanay aqoon marka in bal doorasho qof iyo codana xoogga la saaray bulshada soomaaliyeed weliba anigu qaasatan dhalinyaradan la hadlaya dhalinyarada soomaaliyeed in ay ka baxaan xayndaabka ee siyaasiyiinta soomaaliyeed beenta ugu sheegayaan ay ku lugoynayaan sacrificekii ahaa dowladnimada lafteeda iyo dib heshiisiinta iyo waxa ay dowladnimada ku taagan tahay intaana dhimanin maba aha inuu inaga dhinto wiil muxuu dhimanaya sidii aan wiilba u dhiman lahayn wixii aynu ku dhisi lahayn baa meesha ka maqan sida aynaan isu deli lahayn sida aynu dowladeenna uga dhigi lahayn dowlad asal ah oo qof waliba ku qanacsan yahay horta marka hore dadku wacyigelin fara badan oo loo marsiinaayo alulxalle walcaqdigooda iyo culimada in horta muddo lagu celceliya u baahan yihiin dadkana laga dhaadhiciyo kulanka ujeed jeewayba useeyay in bulshada laka wacyigeliya doorka reer dangaliisyo wadahadalada nabadiyo ka leeyin iyo weliba dhalinyarada si lanku faa'iideeyey lahay